أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرا يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا وأجرا بسم illaahi الraxmaan الraxiim asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh kulan wacan oo wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba ku soo dhowaada faafareebka wararka waa habeen talaada ah taariikhda hijiriyadana waxa ay ku beegan tahay shanta bisha afaraad ee rabiicu thaani sannadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijri qodobada barnaamijka faafareebka wararka caawa aan idinkugu hayo waxaa ka mid ah mu'asasada alkataayib oo baahisay sawiro hordhac ah oo muujinaya khasaaraha maleeshiyaad kirdada ku gaaray dagaalkii shalay ka dhacay duleedka degmada ceeldheer ee wilaayada galgaduud faafreebka ayaad ku dhegaysa doontaan shabeellada dhexe dagaallo lagu jebiyey maleeshiyaad kirdada oo maanta ka dhacay deegaan dhaca duleedka degmada balcad askari gacanta ay ku dhigeen mujaahidiinta doonisahay u siday murtadiinto lagu gubay dagaalkaasi in ka badan soddon askari oo dhimasho iyo dhaawac ku noqday wararkii ugu dambeeyey weeraradii maanta ka dhaca shabeellada dhexe ayaad faafreebka ku dhegaysa doontaan qodobada kale ee barnaamijka waxaa ka mid ah kadib hal sano oo ka soo wareegatay howlgalka duufaanta al aqsa abuu cubayda afhayeenka kooxaha muqaawamada filistiin oo galabta jeediyey kelimad uu kaga warbixinayo dagaalka iyo muqaawamada kula jiraan cadowga xaaladda khaza sidoo kalena soo hadal qaaday khudlaanka ay muslimiintu ku sameeyeen reer filistiin barnaamijka ayaad ku dhegaysa doontaan etoobiya oo si lama filaana u yeelatay madaxweyne cusub maxaa sababay in abey uu tallaabadan qaado ku dhowaad toban qof oo ku dhaawacmay shil ka dhacay deegaanka xeebta ah ee dalka kenya waxaan sidoo kale barnaamijka caawa idinkugu hayaa mas-uuliyiinta wulaadda wilaayaadka islaamiga shabeellada hoose jubbada dhexe iyo jubbada hoose oo kelimaad ka jeediyey munaasabaddii lagu soo gebagabaynayey dowradii isugu jirtay diiniga caskariga ee dhowaan lagu qabtay degmada buulafullay ee wilaayada islaamiga ee baay walaalaha cabdulqaadir rabbaani iyo suheyb ayaa faafareebka igala qaybgeli doona waxaad toos inooga dhegaysanaysaan dhammaan xarumaha andalus ee wilaayaadka islaamiga ah halka dhegaystayaasheena kale ay nagala socon karaan aaladaan internetka ku leenahay ee life streamka ku soo dhowaada mar kale faafareebka wararka
واكسري قيد التراخي والخلوع اليوم كسرى وانشري الدين ضياء وانثري الاخلاق عطرا وانشري الدين ضياء وانثري الاخلاق عطرا فاذا اعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا
waa hagaag dhegaystayaal qodobka ugu horreeya ee caawa barnaamijkaaynu ku eegi doonno waxa uu noqonayaa mu'asasada alkataa'ib oo baahisay sawiro hordhac ah oo muujinaya khasaaraha maleeshiyaad kirdada ku gaaray dagaalkii ka dhaca duleedka degmada ceeldheer qodobkaasi sidoo kale shabeellada dhexe oo maanta dagaalo lagu jibiyey maleeshiyaad kirdada ay ka dhaceen duleedka degmada balcad waxaad ku maqlaysaan xubinteena daleynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga aan soo dhoweeyey walaalka cabdulqaadir maxamed rabbaani haye cabdulqaadir mahadsanid walaalka bashiir muxiyidiin abu ayman xubinteenna hadalhaynta haddii aynu eegnana waxaynu ku soo qaadanaynaa warbaahinada islaamiga ah iyo waxyaabihii ay ka qoreen dhacdooyinkii ugu dambeeyey ee ka dhaca dunida inteeda kale insha allahu tacaala caawaba waxaynu ku bilaabaynaa bogga faafreebka wararka ee aaladda internetkaynu ku leenahay oo daabacay warar kala duwan waxaynu ku bilaabaynaa dhegeystayaal bogga alkataa'ib ay ku leedahay aaladda internetka waxaa gordhow lagu baahiyey sawiro hordhaca oo muujinaya khasaaraha maleeshiyaadka ridada ku gaaray dagaal shalay ka dhacay deegaanka geerile ee hoostaga degmada ceeldheer ee wilaayada islaamiga ah ee galgaduud dagaalka waxaa lagu dilay ku dhowaad konton murtad oo isugu jira saraakiil iyo ciidamo waxaana lagu qhaniimaystay hub iyo rasaas fara badan markanna waxaynu soo qabanaynaa bashiirow websayteka faafreeb iyo waxyaabihii oo qoray oo aynu ka soo qaadanayno howlgallo kala duwan oo saacadihii lasoo dhaafay mujaahidiintu ay ka fuliyeen wilaayaadka islaamiga ah ciidamada mujaahidiintu waxay dagaal culus ku qaadeen saldhigga ciidamada kufaarta kenya ee deegaanka dhamase oo hoostaga degmada lafey waxaana jira khasaare cadowga lagu soo gaarsiiyey dagaalkaas dhanka kale bogga ayaa waxa uu faahfaahin ka bixinayaa dagaallo lagu jabiyey maleeshiyaadka ridada oo maanta ka dhacay deegaanka yaaqle ee dhacda duleedka degmada balcad dagaaladaas ayaa murtadiinta waxaa looga gubay dooni sahay u siday waxayna maraysay meel u dhow webiga mara deegaanka xawaadley isugeynta tirada dhimashada murtadiinta waxay gaartay afar iyo labaatan askari halka dhaawacuna uu gaaray sagaal askari sidoo kale mujaahidiinta ayaa nolosha ku qabtay inta ay socdeen dagaalada askari murtad ah sidoo kale bashiiro waxaynu soo qabanaynaa websayteka calamada oo warbixinno kala duwan isaguna maanta daabacay warbixinta aynu soo qaadanayna waxaa weeyaan ku dhowaad toban qof oo ku dhaawacmay shil ka dhacay xeebta kenya ugu yaraan sagaal qofood ayaa ku dhaawacmay shil dhanka badda ah oo ka dhacay gobolka xeebta ah ee dalkaas kenya sida ay soo warisay warbaahinta maxalliga ah ee dalkaasi kenya shilkan ayaa waxa uu ka dhacay xeebta ismaamulka mombasa ee ka tirsan gobolka xeebta ah waxaana shilkaasi galay mid ka mid ah gaadiidka dadweynaha kaas oo isku dayayey in uu ka gudbo marinka likoni ilawareedi ayaa soo sheegay in darawalka gaariga uu lumiyey kontaroolka gaariga taas oo keentay in uu ku dhaco derbiga marinka dadaal dheer kadib ayaa laga soo saaray biyaha badweynta hindiya waataa bashir markana waxaan soo qabanayaa websayteka somaali memo warbixinno kala duwan ayuu qoray laakiin warbixinta aynu kasoo xiganayno amaba aynu kasoo xulanay ayaa waxa ay tahay etoobiya oo si lama filaan ah u yeelatay madaxweyne cusub maxaa sababay in abey uu tallaabadan qaado warbixin dheer ayuu websayteku ka diyaariyey laakiin innaga oo soo koobayna ayaynu ka eegi doonnaa ujeedooyinka ay ximbaarsan tahay warbixintan kadib kulan aan horey loo sii shaacin oo ay magaalada caasimadda ah ee adis ababa ku yeesheen xildhibaanada golaha baarlamaanka itoobiya ayay ka soo saareen go'aamo siyaasadeed oo xaaladda waddanka sii cakirinaya wararka ka imaanaya itoobiya waxa ay sheegayaan in saldhigga afraad ee baarlamanka xabashida ay ku ansixiyeen in xilka laga qaado madaxweynihii hore ee waddanka iyagoo isku raacay madaxweyne cusub afhayeenka baarlamanka xabashida ayaa waxa uu gebagabadii kulanka sheegay in cod aqlabiyad leh lagu meelmariyey madaxweyne cusub ee etoobiya yeelato kaas oo uu soo magacaabay abiy axmed bashiirow etoobiya waxaa la oran karaa xaaladeeda way sii cakirmaysaa hase yeeshee warbixinta ayaa waxaa lagu soo gebagabeeyey waddanka etoobiya madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa siyaasadda ka ah magac cuyaal waxaana mar walbaba soo magacaabaya ra-iisul wasaaraha kadibna waxaa loo gudbiyaa golaha baarlamanka si ay u ansixiyaan marka bashiirow xubinteenniina waa naga intaas aad baad u mahadsantahay walaalka cabdulqaadir rabbaani inta aadan ka bixin maanta maxay ahayd hadalhayntii taalay baraha bulshada aad baad u mahadsantaha mar kale bashiirow hadalhayntii taalay warbaahinta ee saytaraysay waxa ay ahayd muddo hal sano ah oo ka soo wareegtay dagaalka khaza iyo yuhuudda oo ku fashilantay dagaalkaas waxay warbaahinta caalamka iyo sidoo kale midda islaamiga ahba ay si aadiya u qaadaadhigayeen fashilka guud ee ku yimid yuhuudda iyo sidoo kale sida uu allah u sugay walaalaha reer falastiin mujaahidiintooda oo markaa u dhabar adeegay duulaanka salibiga ah ee caalamiga ah ee bad iyo beri intaba lagaga soo qaaday waxaana sidoo kale ka mida warbaahinada sida aadka ah ee qadiyadan u qaadaadhigayay idaacadda islaamiga alandalus oo barnaamij gaar ah ka diyaarisay oo si weyn loogu qaadaadhigay umuurahaas aad bay markaa ula socdeen xarumaheena alandalus ee ka furan wilaayaadka ay si toosa kaga dhegeysanayeen marka xubinteeni bashiirow waa naga intaas أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وثبة تهلو نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان الأكوان ذكرى يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا وأجرا faafareebka wararka ayaad degeysanaysaan qaybihiisa horenaan ku guda jirnaa markanna waxaad ku soo dhowaataan xubinta xaaladihii u dambeeyey ee filistiin iyo walaalkeen suweyb cabdulaahi aad baad u maadsan tahay bashiir muddo hal sano oo dhammaystiran ayaa ka soo wareegatay markii ay bilaabatay camaliyaddii barakaysneed ee duufaanul aksa oo maanta oo kale bishii oktoobar ee sannadkii kooxaha muqaawamadda filistiin ay ku qaadeen maamulka gumaystaha yuhuudda taasoo isbeddel ku samaysay habsami u socodka taariikhda si gaar ah mandiqadda loo bixiyey bariga dhexe muddadaas halka sana ah ee ay dagaalladu socdaan maamulka gumaystaha yuhuudda wuxuu duqaymo wuxuushnimo uu ka geysanayaa qidaaca khaza kuwaas oo si maalinla ah u dhacayay saddexda boqol iyo lixdanka maalin si la mid ah maalmihii hore diyaaradaha dagaalka maamulka gumaystaha yuhuudda duqiimo wuxuushnimo ayaa waxa ay ka geysteen qidaaca een kuwaas oo ay ku dhinteen dad rayid ah waxda caafimaadka magaalada khaza waxay sheegtay in tirada shuhadada afar iyo labaatankii saacee lasoo dhaafay ay gaarayso soddon iyo sagaal halka dhaawaciidu ay yihiin boqol soddon iyo toddoba kale een tirada guud ee shuhadada muddada halka sana ah ee dagaalku socdo waa afartan iyo kow kun iyo sagaashan iyo sagaal qof waxaa sidoo kale muddadaas cadowga allaah uu dhaawacay sagaashan iyo toddoba kun saddex boqol iyo saddex qof oo kale oo ku nool gudaha qidaaca khaza kooxaha muqaawamada filistiin dhankooda saacadihii lasoo dhaafay howlgallo kala duwan ayay fuliyeen waxay isugu jireen dagaallo foolkafool ah ay cadowgu la galeen sidoo kale gaadiid ay leeyihiin ciidanka gumaystaha yuhuudda ayaa siyaabo kala duwan waxaa loogu beegsaday koonfurta iyo waqooyiga magaalada khaza galabta waxaa kelimad aad loo wada sugayey jeediyey abuu cubayda oo ah afhayeenka kooxaha muqaawamada filistiin isagoo hal sanna kadib dagaalka ka hadlay dhowr arrin abuu cubayda arrimaha uu soo hadalqaaday waxaa ka mid ah sumuudka ay muujiyeen shacabka reer khaza kuwaas oo muddo hal sana oo dhammaystiran dagaal la kulmaya dhanka kale wuxuu sheegay in kooxaha muqaawamada filistiin cududooda aysan waxba iska dhimin ayna diyaar u yihiin inay cadowga si dhig bixiyaan arrimaha uu soo hadalqaaday waxaa ka mid ah taageerada dowladda saliibyadda ah ee maraykanka ay siiso maamulka gumaystaha yuhuudda waxa uu sheegay in si kasta oo ay washington u dacmiso nidaamkan mujrimka ah aysan waxba ka beddeli karin dagaalka iyo iraadada shacabka reer filistiin ayna sii wadi doonaan masiirada ay ku xuraynayaan masjidul aqsa arrimaha uu soo hadalqaaday waxaa ka mid ah khudlaanka kaga imaanaya ummadda muslimka ah guud ahaan shucuubta muslimiinta ah nuucyadooda kala duwan ayuuna ugu baaqay in qof weliba kaalinteeda ay qaadato xubintii aan kusoo gudbin jirnay wararkii ugu dambeeyey ee xaaladaha filistiin caawa halkaas ayaan ku hakinaynaa أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وحدة تجلب نصرا وحدة عظمى لجيل يملأ الأكوان الأكوان ذكرى يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا وأجرا waa hagaag dhegeystayaal weli barnaamijka ayaad degeysanaysaan faafareeb kurarka andalus xarumaheedana toos ayaad nooga maqli kartaan markanna intiinii xalay nala socotay waxaa aan sii daynay qayb ka mid ah xaflad ballaaran oo loo dhigay boqol ka mid a ciidanka xisbada shantii wilaayo ee kalaha hiiraan gedo jubbada hoose jubbada dhexe iyo shabeellada hoose kuwaasoo xaflad heerkeedu sarrayse loogu qabtay degmada buulafullaay ciidankan ayaa qaatay dowro isugu jirta caskari iyo mid diini ah xalay qayb ka mid ah codadkii ayaad dhegaysateen xafladda laga jeediyey dhinaca wilaadda caawa haddii aan eegno ugu horreyn waxaad ku soo dhowaataan kelimad uu munaasabadaasi ka jeediyey sheekh cali darwiish waaliga wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إخوة الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد السلام ولا ليال الله أيام هذا سكاله سبحانه وتعالى الله إن سوء قارسيي ونوغو إن قبوجيي ما أنت xafladdan qiimaha badan ee mucaad ibnu jabal ay ka soo qalinjebiyeen ardadan ka tirsan ciidanka xisbada wilaayaadka islaamiga allaha ina soo gaarsiiyey aan u mahadcelinaynaa subxaana wa tacaala alxamdu lilaah uma alxamdulilah ayaan leenahay ilaahay subxaana wa tacaala waxaan weydiisanaynaa mahaddaa kadib inuu inoo siyaadiyo kuwan iyo kuwo lamida inuu ilaahay inoo kordhiyo ayaan weydiisanaynaa subxaana wa tacaala bacda alxamdulilaahi waxaan rabay insha allahu tacaala inaan u mahadceliyo walaalaha maktabka xisbada oo iyagu hawshaan u istaagay wakhtiga badanna geliyey waxaan leeyahy jazaakum allahu khayran ilaahay subxaana wa tacaala miisaankiina xasanaadka idinkugu dara dadaalkii faraha badnaa aad geliseen inay dadkan quruxda badan ee cilmigaa sharciga bartay caskari ahaana loo dhisay inay soo baxaan bacdallahi idinkaa sabab u ahaa waan idinkaga mahadcelinaynaa jazaakum allahu khayran ayaan leenahay dadaalkiina faraha badan aad bixiseen sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa raggii culammada ahaa ama macallimiinta ahaa ee ardadan intaa waxbaraya muddada shanta bilood ee isu bedelay saddexda bilood ee ugu horreysana macallimiintii dacwada bixinaysa culuumta sharciga idin baraysay iyo bilihii ka dambeeyee labada ahaa macallimiintii caskari idin baraya dhammaantoodba ilaahay subxaanah wa tacaala ha ka aqbalo wakhtiga iyo cilmiga ay bixiyeenba ilaahay subxaanah wa tacaala miisaanka xasanaadka ugu dara sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa walaalaha qiyaadada jazaahum allahu khayran ee fikirkan asalkooda lahaa habeen iyo maalin u fikiraya camalkan islaamiga maktab walba uu yahay iyo fariiq walba camal ka mid a sidii lagu horumarin lahaa walaalaha habeen iyo maalin u taagana u fikiraya juhuudda badan iyo dhaqaalaha faraha badanna ku bixinaya ilaahay iyagana subxaana wa tacaala caqligooda ha u barakeeya camalkoodana allaha ka aqbala ilaahayna subxaana wa tacaala ha inoo sugo khaatimadoodana allaha wanaajiye intaa kabacdi walaalaha martida ah ee kasoo qayb galay ama xarakada kuwa ka socda ama ragga nuqabada odayaasha iyo ragga kale culimmada inala jooga wakhtigooda inoo soo huray xafladdan qiimaha badan nagala soo qayb galay jazakum allahu khayran aan leeyahay intaa ka bacdi waxaan si gaara ugu mahadcelinayaa raggan walaalaha ciidanka xisbada ee ardada ah ee maanta qalin jebinaya wakhtigiina shanta bilood ee aad ku sabirteen ilaahay subxaana wa tacala idinka aqbala ilaahay miisaanka xasanaadka idinkugu dara dadaalka aada muujiseen aada ayaan idinkaga mahadcelinaynaa anigu kolley shaksiyan maktabkan xisbadu dee waxaa la yidhaahdaa dadku meesha ay ka soo jeedaan iyadoo camalka lagu wada jiro maktabka xisbada meelo badanaa ka soo shaqeeyo maktabka xisbada ka mid a aada ayaan u jeclaa markii xisbo la sheego horumarkooda iyo waxbarashadooda iyo tacliintooda iyo xisbada waxaa loo qabtay markii la yahay farxad gaara iyo ugu reebaysaa marka taas insha allahu tacaala si gaara iyo farxad gelinaysaa maanta cilmiga aada soo bandhigteen iyo wujuuhdan quruxda badan farxad gaara iyo aniga ii leedahay guud ahaana dadka muslimiinta oo dhan waxay u tahay farxad aada u weyn intaa kabacdi walaalayaal waxaan rabaa anigoo waktiga ka faaidaysanaya dee nin odaya hadduu meel yimaado waxaa waaye dardaaran unbaa lagala haraa de wixii khayr ahaa iyo diin ahaa waa laydinku shubay annagu marka waa idiin dardaarmayna odayaashiinaan nahay marka ugu horreysa waxaan idiin dardaarmayaa ilaahay cabsiyi subxaana wa tacaala wax walba waxaa ra-su madax u ah ilaahay cabsiyi subxaana wa tacaala qofku hadduu ilaahay ka baqa acmaashuu ku jiro o dhan ilahay yaa u fududaynaya subxaana wa tacaala haddii aan doonayno acmaasheen inay noo fudaato ilahay aan ka baqno subxaana wa tacaala sida ilaahay buu inoo dardaarmay innaga iyo ummadihii ahlukitaabka inaga horreeyey aan isu dardaarmaynaa walaqad wasayna aladiina uutuu lkitaaba min qablikum wa iyaakum an ittaquu llaha cabsidaa ilaahay ka bacdi walaalayaal waxaan idiin dardaarmayaa acmaasha aada qabanaysaan ee xisbada qof walba camalkan jihaadka aan ku jirno ninba meel yuu ilaahay nasiib ooga dhigay cid iyadu dooratay miyaa nugu jirtaa waa maya waa garasho ay inoo garteen ilaahay yaa inoo dooray umaradeennana haddana sabab aha soomaan qof walboo naga mid a marka meeshii loo doortay yaa la rabaa inuu ku sabro oo uu meesha ka miro dhaliyo makaanka adigu aada joogto waxaa lagaa rabaa camalka aada qabanayso inaad idqaaniso oo si wanaagsan sida ugu fiicanna aad u qabato ilahay idinkii taa marka waxay sababaysaa oo ay kaabaysaa camalka intiisa kale haddii walaalaha xisbadu macruufka faridiisa iyo munkarka reebidiisa iyo ummadda amnigooda iyo wanaajintooda ay si wanaagsan oga shaqeeyaan waxaa ku xasilaya oo ku horumaraya walaalka jabhadda ee furunta ku jira ka amnigae cadowga dhexdiisa ka shaqaynaya ka daaciga ee masaajid kitaabka akhrinaya ka waaliga ee xafiiska fadhiya ummadaasoo dhanba waxay ku xasilayaan oo shaqadooda ku horumaraysaa hadba saad adigu wax u hagaajisaa haddaa adigu shaqadaada ka gaabisana waxay wada saameynaysaa camalka islaamka o dhan way wada saameynaysaa waxaan rabaa marka insha allahu tacaala camalkeenna inaan itqaaninno sida nebiguba calayhi salaatu wasalaam uu inoo dardaarmay in allaha yuxibu idaa camila axadukum camalan an yutqinahu ilaahay wuxuu jecel yahay midkiin hadduu camal samaynayo camalku uu qabanayo inuu itqaaniyo oo uu suga oo camal nadiif oo qabta haddii lagu yidhaha maanta soo xisbee magaaladan soo dhexmar xisbadaas intaa saacadaha aad sii socoto adigoo ilaahay ka ajir xisaabsanaya waxaa lagaa rabaa camalka inaad itqaaniso oo sugto haddii maanta qaadiga xafiiskiisa laguu diro oo lagu yidhaahdo qadaha maanta la shaqee waxaa lagaa doonayaa inaad camalka itqaaniso ilahay dartii aad u sugta taana ilaahay yaa inugu jeclaanaya sida nebigu calayhi salaatu wasalaam uu inoo sheegay dardaarankayga labaadna waa taas midda saddexaad waxaan idiin dardaarmayaa naftayda iyo tiinaba acmaasha aan qabanayno inaan ikhlaas ka dhigno ilahay dartii aan u qaban waa shaqaynaynaa ummaddu way wada shaqaynayaan dadku waa wada kallahayaan acmaala la wada qabanayaa nina naftiisuu soo halaagayaa nina naftiisuu soo badbaadinaya waxa nafta lagu badbaadinayo waxa ugu horeeya camalka aad qabanayso ilahay dartii inuu kaaya haddii camalku uu ikhlaas la-aan kaa noqdo adduunka dushiina tacab iyo khasaara kaaga baxayo aakhirada ilahay agti waxba uga heli mayno si marka taa aan uga badbaadno waxaan isu dardaarmaynaa acmaasheena inaan wanaajino niyaddeena aan wanaajino camal walba oon qabanaynana ilaahay dartii subxaana wa tacala uu inaga noqdo yani insha allahu tacala isu dardaarmaynaa sida nebigu alayh salatu wasalaam uu yidhi inama alacmaalu binniyaat wa inamaa likulli imri'in maa nawaa qof walba wuxuu niyeystu leeyahy haddaa markaa shaqada tegayso aad niyeysato amiirku inuu ku arka in lagu sheeg sheega in mataqaanaa ila hebel waa nin wanaagsan waa nin shaqo badan waa nin karti badan waa nin meel walba ku fiican aakhire waxaa ku yaalla un waa lagu soo yiri wixii aad rabtay wax ku yaalla ma laha ilahay aan ka magangalna subxaana wa tacaala camalka aan qabanayna marka insha allahu tacaala ikhlaas iyo ilaahay dartii haynaga noqda waxaad ogaanaysaan walaalayaal camalkan muraayadiisaatiin muraayadiisaatiin gaariga markii la kaxaynayo gadaal markuu u soconayo darawalku muxuu ku kaxeeyaa gaariga muraayadda lagu kaxeeya sooma haadagta sooma yaa midka gudaha iyo labada banaanka lagu kaxeeya sooma haddii gaariga muraayadiisa ay wasakaysanta ka warrama darawalka miyay u suurtoobaysa inuu gaariga gadaal gadaal u kaxay waxba arki maayo muraayadda camalku uu ku shaqaynayo ku socdo waa idinka kontaroolada waxa joogo waa xisbada saldhigyada waxa joogo waa xisbada bulshada waxa la tacaamulayo waaliga degmada ninka iridda ninka u taagan waa xisbo soomaan maxkamadda waxa joogo waa xisbada ummadda marka tacaamulkeedii oo dhan gabadhii caawa gurigeeda jiingada loo soo gargaraaca ninku ay u dhawaaqeen si ugu soo horreeyaa waay waa ciidanka xisbada soomaan saldhig ay soo wacaysaa waxaa la guriga waxbaa ii taagan guriga dhabarkiisa ciidanka ii soo dir xisbaha ay soo gaarto ummaddii marka muraayadeedii yaa tihi marka muraayaddu hadday wasakowdana camalka intiisa kaleo dhan bay ka turjumaysaa marka ummadda insha allahu tacaala inaan sabab u noqono aan ku dadaalno hadduu ilahay idmo waxaad ogaanaysaan rag la sugaayaad ahaydaan shan bilood sida bil ramadaan ramadaanku markuu dhalanayana waa la waa waa la fiiriya soomaa marka ciidan ay tasaas oo kale soomaa bil ramadaanoo dhalaysoo kale aan idin filayn oo idin sugayn annaga macal ciidanka aad ka soo tagtay oo idin sugaayeen waxaa lahaa raggii shanta bilood maqnaa maxay la imaan doonaan raggu intay maqnaayeen horta lama dhaho qofku intaysan u maqnaa lama dhaho muxuu la yimid aan lahaa waxaad la imaadeen horta nimay waa la idin sugaaya ogaada wilaayadka haddaad ku laabataan waxaa tihi rag la sugaayo oo lagu tashanayo oo dadkii shacabka muslimiinta waa idin sugayaan ciidamadii xisbada aa ka tagteen walaalihin waa idin sugayaan annaguna ka mas-uuli ahaan waa idin sugayna waxaan rabnaa makaanka inaad buuxisaanoo dad la sugaayo sahay fiican wata inaad noqotaan sidiin idinkoo ah nagu soo laabanin ma garateen waa in ciidamada kale walaalihiin idinku daysadaan oo ummaddu ay tiraahdo war dadka o dhan saan ha laga dhigo mucaad ibnu jabal ha lasoo wada marsiiyo oo mucaad ibnu jabal uu noqdo akaadimiyo xisbada ay ka soo wada baxda odaasha hadda waynala joogaan allahu akbar allahu akbar walilaahi alxamdu odayaashu waynala joogaan akaadimiyada inay noo noqotaan rabnaa xisbada ay soo wada marto hadduu ilahay idmo taasna insha allahu tacala saasaan dhihi lahaa ilaahay subxaana wa tacaala ha idin barakeeya idinkoo kaleetana ilahay dhexdeena ha ku badiya farxad weynye inoo tahay insha allahu tacaala ilaahay subxaana wa tacaala waxaan weydiisanaynaa cadowga ina dul saara inuu ilahay naga dulqaado yani ilahay weydiisa ilahay naga dulqaado diyaaradahan iyo cadowgaana handadaayo oo iimaanka islaamnimada nagu haysta ilahay subxaana wa tacaala ha inaga qabta ilahay awooddiisa waweynta ilahay naga dulqaada ilahay subxaana wa tacaala ummadda ay raadinayaan muslimiintan ilahay ha ka xifdiya subxaana wa tacaala ilahay waxaan weydiisanaynaa nasri iyo tamkiin deg dega inuu ilahay subxaana wa tacaala ina siiya وجزاكم الله خيرا كلمديda dardaaranka intaasaan kusoo gaabinaya wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu markana waxaad ku soo dhowaataan kelimad uu isla sidoo kale munaasabadaasi ka jeediyey sheekh cabdisamed abu cabdiraxmaan waaliga wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولا وآخرا waxaan u mahadnaqaynaa ilaahi subxaana wa tacaala nicamkiisa faraha badan uu dusheena ku goladaysa ayaan ugu mahadnaqaynaa bacda xamdilaahi waxaa ammaan iyo mahadin mudan ragga ka soo qaybgalay xafladdan qiimaha badan ee juhdiga badan soo bixiyey qaarkood safarada soo galay ilaahay subxaana wa tacaala miisaanka xasanaadka allah u saaro waxaan kaloo u mahadnaqaynaa jazaahum allahu khayran raggii qabanqaabiyey oo xafladdan quruxda badan iyagana juhdi ku bixiyey wakhti badanna ku bixiyey har iyo habeen usoo jeediyey miisaanka xasanaadka allah u saaro waxaa kale aan u mahadnaqayaa akhyaartii ama ciidankii xisbada ee lasoo xulay wilaayaadka kala socday muddada horteena laga sheegay na sabrayey shanta bilood ah xaqiiqatan saan dareemayno waa markii ugu horreysay aan umalenayaa ee wilaayaad inta inta laga soo arooriyo dowrad noocaa la mariyo oo iskugu jirto dowradaasna mid sharci ah mid caskari ah ilaahi subxana tacaala waafajiyey walaalaha ku mahadsan iyagana jazaahum allahu khayran fikirka iyo juhdiga ay bixinayaan allah u barakeeyo iyo cid kastoo ka qayb qaadatay ilaahi subxana tacaala ha u fududeeyo xaqiiqatan waa dhiirigelin mogtahay shalay marihii la beeray iyo juhdiga la bixiyey maanta la daawanaya la arkaya waxay noqonaysaa taa qof kasta oo ka qayb qaatay dhiirigelin u noqonay walaada naftooda dhiirigelin u noqonaysaa shaqadii shalay ee mogtahay gacanta kula jireen ee juhdiga ku bixinayeen inay wanaag badan maanta kala kulmaan iyagana farxad iyo waxay u noqonaysaa iyo dhiirigelin u noqonaysa shaqo kale waxa nugu sii tallaaba qaadaana dhiirigelin ay noqon doontaa insha allah taala asaa rajeynayno xaqiiqatan xisbada faqri weyn ay ku aadan yihiin mug weyn ayna ku fadhiyaan shaqada ay ku aadan yihiin xaqiiqatan shaqo la dhayalsan kara ma aha waa shaqo xaqiiqatan waa dadka ugu shaqada badan maxaa yeelay masaalixdii ummadday ka shaqeeyaan heer iyo habeen u taagan yihiin munkarka ay reebayaan macruufka ay farayaan waxyaahii waxyaalihii dadka ay ku macaamilayeen ayay saxayaan oo hadday miisaanada noqon lahayd iyo baagiiba noqon lahaa ayay saxayaan waxaa kale ay ku aadan yihiin xisbada jazaahum allahu khayran inay fuliyaan leanna annaga mogtahay waxa aan tatbiiqinayno waa sharci ilahi subxana wa tacaala waxa aan tatbiiqinayno ummadda aan ku maamulayno waa sharci ilahi subxana wa tacaala waa dadkii waxa weyaan fulinayey axkaamta maxkamadaha ka soo baxo waa dadkii fulinaya ilahi subxana wa tacaala ha u barakeeyo miisaanka xasanaadka allah u saaro waxaan rabaa insha allah tacala kelmadeyda waa dardaaran maadaama xisbada booska ay ku aadan yihiin ay tahay dadka inay la tacaamulaan oo dadka ay la macaamilaan waxaa lagama maarmaana ah horena waa u qaateen duruusna waa lagu siiyey saan dareemaayo wax badanna goobjoog waa u ahaa qaabka dadka ay ula tacaamulayaan inay iska saxaan aqoon ay u leeyihiin attacaamulu maca annaasi dadka in lala macaamilo oo mogtahay ilaanana dadka way ku soo aadayaan dadka baahi ayaa hayso aday kusoo aadayaan maxkamadihii iyo webiyadii iyo meelihii waxaween shaqada iyo xisbadii ka waday ay imaanayaan marna idinkaa aadaayo oo waxaweyaan waa ka dhex shaqaynaysaan oo acmaal idinka idin gaar ah ayaa qabanaysaan marka waxaa laga maarmaan ah labada dhinacba tacaamul wanaagsan inay ku tacaamulaan ugu horreyn waxaa la rabaa dadka alla tacaamulaysaan aqoon ina u leedihiin dadka alla macaamilaysaan aqoon ina u leedihiin dadka ogaada dabeecadahooda ma sinno dadka sidii dahabka iyo fidada ay u kala duwan yihiin ayay u kala duwan yihin iyagana dabeecadahooda ogaada sidai ay u kala duwan yihiin maogtahay dahabka iyo fidada ayay dadkana u kala duwan yihiin dabeecadahooda oo ilahi subxana watacaala ma simin dad noocaasa marka alla macaamilaysaan ogaada barasho idinka rabaan ninka gabyah muxuu yidhi annaasu kaalardi wa minha humu dadka waxaweyaan waa sidii dhulkao kaleeto iyagan dhulkan laga abuuray fa min khashini طabci wa min layinin waxaa ka mid ah mid dabeecad qalibsan oo xun iyo mid jilicsan oo waxaweyan warka maqlaayo hadalkii iyo waxyaalaha aad faraysa iyo macruufka aad u sheegayso qaadanayo iyo munkarka aad ka reebaysa ka haraayo waxaa kaloo ka mid ah fajandalun tadmaa bihi arjulu waxaa kaloo wa ismudun wa ismudun yuudacu fi lcayn fi lacyuni dadka markaa noocyadaasi iskugu jiraan ogaada mid madax adag mid jilicsan mid warkaada aqbalaayo marka waxa weeyaan qof kastaba haddaad tiraahdo mugta macaamilo waaxid aan kula dhaqmayaa waxaad dhici karta shaqadaada inay halowdo macaamilo keliya aan kula dhaqmayaa intaasoo dabeecadood haddaad tiraahdo hal meel hal mansil aan dejinayaa shaqadaada ima hagaysa ogow waxaa lagaa rabaa dadka noocaas marka qof kasta mansilada uu leeyahay inaad dejiso booska uu leeyahay inaad dejiso ninka sheekha ah ama ninka waxa weeyaan ahlu diinka ah iyo ninka ahlu maagtahay fasaadka ah inaad isku boos dejinin dadka qur-aanka dhigaayo ee macalimiinta ah ee diinta ilahi sal dadka baraayo iyo dadka ahlu fasaadka inaad isku boos dhigin inkastoo dee xuquuqda iyo cadaaladda loo kala sameyn lakin xagga macaamilkaan ka hadlaynaa inaad isku boos dhigin marka jazakum allahu khayran nebi maxamed sal alay wasalam ayaa dayasho noogu sugan asagaas ayaan ku dayanayna saxaabada wuu ku tarbiyeyn jiray nebi maxamed sal alay wasalam hadii jeer wuu ku tarbiyeyn jiray dadka si ay kula macaamilayaan iyo dadka si ay qaabka ula dhaqmaayaan wuu ku tarbiyeyn jiray jazakum allahu khayran marka nebi maxamed sal alay wasalam ayaa dayasho noogu sugan asagaana macalinkeena ah aan ku dayano waxaa kaloo insha allahu tacaala la rabaa dadka markii lala macaamilaayo in habdhaqan laga dhigto shareecada islaamka oo sharciga ilahi subana watacaala uu ku hagaayo waxa aad dadka kula macaamilayso ama dadka aad kula hadlayso ama kula khidaabayso waa sharciga ilahi subana wataala inuu ka tarjumaayo haddaysan noqonin waxaa dhici karta inay khaldoonto haddii hawadaada aad dadka kula macaamisho ka hor waxbaa khaldaysaa waxbaa kaa hoos baxaayo wixii lagu doortay oo lagu idmaday inaadan ka soo bixinaa suuragal ah haddaad waxa weyaan shareecada ilaahi subana wataala dadka aan kula macaamilin waxaa kaloo laydinka rabaa jazakum allahu khayran aadaabta dadka a kula dhaqmaysaan waxa weyaan dadka hadal badni uma baahno dadka wuxuu u ban yahay hadal qawooban oo jilicsan waxaa la rabaa dadka inay naga arkaan afcaal qurux badan oo soo jiidato ficilka ee macalka qoolkeena intuusan gaarin waxaa la rabaa afcaashan inay gaarto hadalkeena intuusan gaarin ficilkeena inuu gaaraa la rabaa ee dadkeena dareemaan oo kooda waayeelka ah aabbo uu noo noqdo oo sidii aabbaha oola tacaamulaysid iyo baarnimada a u samaynaysid inaa u samayso kooda sakiirka ah inaa madax u salaaxdid hadduu khaldamo jazakum allahu khayran ogaada ilahay idin barakeeye shaqadaas oo muggi weynna waa ku aadinteen ilahayna ha idin fududeeyo waxaa kaloo laydinka rabaa ikhwaani ilahay idin barakeeyo jazakum allahu khayran dadka mogtahay waxyaalaha loola khitaabay waxaa ka mid ah inaan la eedaynin oo aan la fool xumaynin haddii qof khalad uu ku dhaco oo dembi lagu qabto oo ma wax lagu qabto mugta sharci ilahi subana wataala ku banaaneen inaan la ceebaynin amaamil mala aan lagu ceebaynin oo sharciga ilahi subana watacaala waxa weyaan booska uu ka leeyahay la dejiyo oo maxkamadaha iyo shareeca islaamka la horgeeyo asagoo aan la ceebeynin waxaa la rabaa cuyuubtiisa in la asturo qofka oo ceebihiisa in la asturo oo haddii mugta ceeb iyo qofkii wax uu ku dhaco in la asturo oo bulshada dhexdeeda aan looga sheekeynin iyo meelaha waxaweyaan dadka isugu imadan aan looga sheekeynin intaasaana laga rabaa jazaakum allahu khayran ilaahay subxana wataala waxaan weydiisanaynaa inuu acmaasheena naga aqbalo ilaahay subxana wataala waxaan weydiisanaynaa ikhwaani shaqadaan la haayo waa shaqo muhiim ah xaqiiqatan ilaahay subxana wataala hanoo barakeeyo wiilashaasi yar ee xaqiiqatan juhdiga bixinaayo ee sababtooda maanta waxa weyaan wilaayaadka uu mugtahay munkaraad badan oo waxaweyaan jiri jiray ee dadka bannaanka ay la taagnaan jireen maanta ilahay sabab ugu dhigay inay qarsoomaan ilahay subxana wataala hanoo barakeeyo allah xifdiyo waana mahadsantihiin ilaahay subxana wataala ha idi xifdiyo jazaakum allahu khayran walaalahana waxaan kula taleynaa insha allah tacaala tan iyo mid kasii qurux badan insha allah tacaala markasta in lagu tallaabsado dowradaana kolley insha allah tacaala waa dowro laga wada qayb qaatay insha allah tacaala iyadana waan sii socon doontaa insha allah rag kale idinka dambeeya ay geli doono kuwo kaloo idinka sii dambeeya geli doono hada wabillahi towfiiq wasala allah wasalam calaa nabiyina muxamedin wacala aalihi wasaxbihi wasalam dhinacii kelimaadka wowlaad ayaan ku guda jirnaa dhegaystayaal markan waxaad ku soo dhowaataan kelimad xafladdii ka dhacday degmada buulafula uu ka jeediyey sheekh axmed abuyoonis waaliga wilaayada islaamiga ee jubbada hoose الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه يقول الله تبارك وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله إلى آخر الآية والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة للعالمين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد التحية أولا allah subxaanahu wa tacaala ayaa u mahad celinaynaa nagu kulmiyey xafladdan qaaliga ah oo maanta aan dhihi karno mahiilkada lama arkin allahaas noo suurtageliyey ayaa u mahad celinaynaa jala wacalaa bacda xamdilaahi tabaaraka wa tacaala kadibna waxaan u mahad celinaynaa xarakatu shabaab almujaahidiin ugu horreeyo amiirkeena abuu cubayda iyo makaatiibtiis kala duwan oo ku fekeray in maanta xisbada aqoontooda diini kor loo qaado waxaan leenahay jazaakum allaahu khayran waddada maanta aan haynaa waa waddadii aan ku guulaysanaynay oo nasrana aan ku halaynay waxaan leenahay hala laasimo gaar ahaanna xisbada waxaan leenahay iyagana jazaakum allaahu khayran si gaar ah maktabu dacwa xisbada waxaan leenahay jazaakum allaahu khayran juhuuddii oo muddo aad wadeen waa muuqata ilaahayna waa weydiisanaynaa in noo dhammaystiro intaan inka badan ilahay noo suurtogeliyo intaan kadib marka walaalayaal war ma dhamman wax la sheegan lahayna waa la sheegay waxaan leenahay oo dardaarmaya marka hore nafti anoo ka bilaabayo ilaahay subxaanahu wa tacaala cabsidiis inaan laazimno fi siri walcalaaniya allah inaan ku xidhanaano oo mar kasta iyo waqto kastaba ilahay aan ku xidhanaano waman yattaqi llaha yajcal lahu min amrihi yusraa haddii aan doonayno inaan hay-atu lamri bilmacruufi wannahyu can ilmunkari inaan hagaajino in allah aan ku xidhanaano oo aan ka cabsino waa nafta iyo naftiinba waan u dardaarmay walaalayaal waxaan kala dardaarmay walaalayaal ku xidhanaashada allah subxaanahu wa tacaala aan ku xidhannahay inaan xoojino ku xidhanaashada allah oo aan ku xidhannahayna inaan xoojino baa naftay iyo naftiinba aan u dardaarmaya guud ahaan waxaan kala dardaarmay walaalayaal mandarka inaan wanaajino mandarka hay-ad hay-adeen iyo qurahdeen iyo qaabkeen inaan wanaajino inaan naga muuqato diintii naga muuqato inaan naga muuqato waxyaabo badan oo ummadda aan ugu soconnahay oo diini ah taasna waa dardaarma walaalayaal waxaa kala dardaarma walaalayaal in aan ka fogaano meelaha oo tuhunka makaano tuhunka ama ii sheeg adaga shubahaadka iyo wahlamada inaan ka fogaano inaan ka fogaano oo banaanka aan ka marno oo aan noqono dad saafi ah sida hadda meeshan lagu tilmaamay ma ogtahay xisbada waxaa lagu tilmaamay mircaatul camali sooma camalka miraadiis oo laguma sheegin in markaas sida noogu sheegay oo aan nadiif aan u ahno jazaakum allahu khayran waxaa kale walaa dardaarmaya nafta iyo naftihiin baan u dardaarmaya si guud ahaan si gaar ahaan hadda in aqoonteena diiniga ah in aan sii ziyaasino aqoonta diiniga ah in aan sii ziyaasino si hore looga dhawaajiyey maadaama aan wax aan samaynayno oo ummadda aan u sheegayno ay tahay alamru bilmacruufi wannahyu can ilmunkar in markaan aqoonta markaas sii ziyaasino sidii aan ummadda waa badan ugu bedelno si aan ummadda waa badan aan ugu bedelno dhacdooyinka oo la sheegayana aan ugu kororno oo kor aan ugu kororno jazaakum allahu khayran waxaa kale walaalaya dardaarmaya nafta iyo naftiinba guud ahaan waxaan u dardaarmayaa dadka masaakiinta ah inaan u kaalmayno dadka ducafada ah masaakiinta ah dawilxaajaadka ah xaajada oo u saaxiib ah in aan garab istaagno garab qown aan u kaalmayno inaan u dhamriino ayadana si gaara waan u dardaarmaya walaalayaal waxaa kala dardaarmaya walaalayaal oo muhiimna ah oo markasna la sheegay in camalka aan ka dhigno ikhlaas ilaahay subxana wataala nooga dhiga in camalkeen noqdo ikhlaas iyo mutaabacatu rasuuli sala allahu calayhi wasalam waxaan qabanayno oo aan samaynayno inaan ugu dayno nabiga calayhi salaatu wasalaam taasna waa dardaaramaya jazaakum allahu khayran waxaan leenahay markaan wa akhiiran warkay waxaan ku soo koobaya maanta waad dareemaysaan dhabbada aan hayno iyo halka aan joogno iyo waxyaabaha noo dhamman waxay mogtahay faanole fara kama qodan balaaw bay joognaa sooma hadda balaaw baa sii joognaa labada kun iyo lixda iyo labada kun kadaa iyo markii la- laga sheekaynayay iyo halkii lasoo maraayay waxaa xasuusinaysaa xisbada markii bilaabanaysay oo awal ahayday iyo qaabkii ahayday haddana waxaa dareemaynaa dhabbadii baa saaranaya sooma allah waxaa weydiisanaynaa in ilaahay subxana wa taala noo dhammaystiro guud ahaan marka waxaan leeyahay dadka mas-uuliyiinta halkan joogo oo ka socdo xarakadana wakiilku halkan wada joogo waxaan leenahay barnaamijkan waa ujeedaan halkii lasoo marina waa ujeedaan waxay laga sheekaynayena waa maqlayseen waxaa markan loo baahan yahay maktabkan waa makaatibta ugu muhiimsan waa tiiriirka oo waxaan dhihi karnaa waxaa markan laydinka rabaa inaan waxba loo hagranin wax allaala waxay ma- maktabkan oo ku kormaraayo in aan juhdi ku bihino waxaan leenahay jazaakum allahu khayran intaasna waxaan leeyahay jazaakum allahu khayran aad sii qaadaan sii habaartaan oo meeshii mogtahay leedahay inaad geysaan فجزاكم الله خيرا وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم sidoo kale waxaa xafladaasi ka hadlay naqiib ibraahim sheekh cali nuur shaacirul islaam guddoomiyaha odayaasha dhaqanka wilaayaadka islaamiga ah الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وان سو دوينينا وان مباركينينا وان كفرح سنهي ان ان كقيب قلنو حفلة لو جبجبينيو أما دورو أي وحكو برنايين رجي مامل كبلشدة أما khidmada bulshada haayay oo si khaasa bulshada uga eh, horjoogyaal u ahaa doore ay wax ku barteen oo loogu magacdareeyey mucaad ibnu jabal Eh, waayo dadkan khidmada haya waxaa la rabaa dadkan wixii munkaraada inay ka celiyaan macruufkana ay faraan ma'muuraadkana ay qaataan manhiyaadkana ay ka fogeeyaan marka si aan sidaas u dhicin annaga marka waa inaan ahaana adcuu ila allahi calaa basiiratin ana waman itabacanii waman itabacanii annaga ah marka ana waa rasuulka sala allahu alayhi wasalam annaga maxaanahay marka waman itabacanii waay waxaan leenahay waddadii rasuulkan qaadnay dariiqyadiisii baan ku soconaa sunnadiisii baan fulinaynaa ee shareecadiisa tatbiiqinaynaa ayaan leenahay waman itabacanii anaga ah marka waa waddadeeni taas waay marka inaan marka saas eh, wax u ictiqaadino midda kale waxaan leeyahay inta hadda la sheegay ee rasaa'ilkaas yar ee manduumaadkaas afarta ah iyo waxyaabaha la helmaalo oo afar shan bilood ama shan bilood la waday naguma filna annaga marka waktiga in laga faa'iidaystaa la raba xadiidkii mucaawiya oo rasuulka laga wariyey sala allahu calayhi wasalama nicmataani maqbuunun fiihimaa kathiiru min annaas asixatu walfiraaga intaan caafimaadka haysano oo firaaqana aan leenahay oo hebel adiga intaan soo qabo asharkaan intaan akhriisanahay oo aan dhihi karno oo salaada markii la adimo la aqimo oo ma- ma- markii la la adimo oo la dhihi karo adiga kasoo xisbeeya labana la diri karo inta kale casharkood ay wadan karaan salaada casarka saas oo kale marka waktiga in saas looga faa'iidaysto ayaa la rabaa waktiga alwaqtu ka sayfi in lam taqdac yaqdacuka waxaan kusoo gebagabaynayaa kuma soo talagelin warkaan la iima sheegin Eh, my my haddaan u baxana eh, waxaa la yidhi wadaadada waxaa ka soo yertay maxatiri nooga dhig maxatiri iyadaa diyaarin u baahane ya marka muslimiinta guud maamul walaayo iyo muxaafado gaar ah markas hadduu yahay nin kastoo mas-uul ah waxaa lagama maarmaan ah macruufka inuu faro manhiyaadka reebo ma'muuraadka qaato oo munkaraadka ka fogaado waa lagama maarmaan mar hadduuse asaguba muh yahay maa iyo man kala garanaynin muraayadahu mirir ka fuulo oo meel dha- meel dheer wax ka arkaynin maslaxada iyo mafsadada ma miisaami karo inaad majhuudaas bixisaan mandarkaas wanaagga badan inaad meediyaha keentaan oo maanta laidin marxabeeyo alla ilaah waad mudan tihiin mas-uuliyaddiina guta maraakiista ku biira madarasooyinka aada majhuud badan biciya macrifo yeesha asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى guud ahaan intaas ayaan caawa kusoo gebagabeynayaa barnaamijka faafareeb kurarka oo qodobo xiisale aad kula geysateen kulanti dambe ee inoo balanah nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح